faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saacana waxaa ugu dooroon ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dadaallo nabadeed ka wada deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug madaxweynaha maamulka puntland siciid dani oo kulamo kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya magaalada adhis ababa dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulamo siyaasadeed oo ka socda magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya iyo xulka qarankeenna oo guul ka gaaray dhigooda waddankaasi burundi intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labayo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan warka anigoo sharmaarka ah ayaa soo saara islaaniga ayaa idila socodsiin doona
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dadaalo nabadeed ka wada deegaanka towfiiqa ee bariga gobolka mudug warbixinta warkan waxaa inoo haya haashin cumar taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo la socota ayaa dadaallo nabadeed waxa ay ka bilaabeen deegaanka towfiiq ee gobolka mudug oo ay gaareen shalay gelinkii dambe taliska ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad ayaa ku guulaysatay in ay joojiyaan dagaal ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay deegaanka towfiiq iyo afbarwaaqo saraakiisha ciidanka ayaa xalay kulamo kala duwan kula yeeshay deegaanka towfiiq qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ay kala hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalka waxa ay sheegeen in aan la aqbali doonin saraakiisha ciidanka in dagaal beeleed uu ka dhaco deegaanka bariga gobolka mudug isla markaana ay diyaarinayaan jawi nabadeed oo ay kula kulmi karaan odayaasha labada dhinac ku dhowaad konton ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed bariga gobolka mudug waxaana maleeshiyaadka dagaalamay ay kasoo kala jeedaan maamulka puntland iyo galmudug
faahfaahin ayaa ka soo baxaya kulamo siyaasadeed oo magaalada nairobi caasimadda kenya ku dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladda kumeel gaarka shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland waryahay karaam ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa xalay magaalada nairobi ee dalka kenya kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowe oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada nairobi ee dalkaasi kenya kulankani oo looga wada arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun koo iyo labaatanka ayaa sidoo kale kulanka waxaa ku helinayay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa qaar ka mid ah dalalka afrika waxaana uu kulamo kala duwan la qaadanayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed
mahadsanid wariye karaama halka warkaas dhegeystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa xulka qarankeena soomaaliya ayaa guul ka gaaray xulka waddankaasi burundi ciyaartan waa ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya ayaa ciyaar ay soo bandhigeen ama la ciyaareen dhigooda burundi kaga adkaaday gool iyo waxba waxaana qeybtii hore ee ciyaarta dhaliyay cumar cabdulaahi soomaaliya ayaa la ciyaari doonta sidoo kale eritrea haddii ay ka adkaadaanna wareega xiga ayay u gudbi doonaan xulka qaranka soomaaliya ayaa si weyn looga soo dhoweeyey guud ahaan geyga soomaaliyeed iyadoo dadkuna ay aada ugu faraxsanaayeen guusha taariikhi ay ka gaareen waddankaasi burundi kulamo siyaasadeed ayaa madaxweynaha maamulka puntland siciid deni waxa uu la yeeshay madax ka tirsan maamulka dalka etoobiya mar kale wariye karaam ayaa warbixinta warkaan inoo eegaya madaxweynaha maamulka puntland siciida cabdulaahi dini ayaa caasimadda dalka ethoobiya kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda ethoobiya axmed shide soo dhoweyn iyo isxog waraysi kadib madaxweyne dini iyo wasiir axmed ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac ee arrimaha ganacsiga amniga horumarka iyo xiriirka soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan maamulka puntland madaxweynaha puntland ayaa xusay in puntland soo dhoweynayso iskaashiga horumarineed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan maamulka puntland waxaana uu madaxweynaha u rejeeyey shacabka iyo dowladda ethoobiya amni iyo horumar wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda ethoobiya axmed shide ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulanka isaga iyo madaxweynaha maamulka puntland waxauna uu tilmaamay in dhankooda diyaar u yihiin dardargelinta iskaashiga ganacsiga amniga horumarka iyo daris wanaagga ee ka dhexeeya labada dhinac
dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe lagu ballaarinayo garoonka aadan cadde dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay waddo qorshe lagu ballaarinayo garoonka caalamiga aadan cabdulaahi cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka duulista hawada xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar ayaa sheegay in bishan gudaheeda uu bilaabanayo qorshe lagu ballaarinayo garoonka aadan cadde nabadda oo sii korortay iyo diyaaradaha oo sii batay dhaqaalihii oo batay garoonkana inuu sii weynaado ayay ahayd runtii meel aan ku sii weynayno oo badan ma jirto laakiin waxaa jira heshiis aan la gallay shirkadda garoonka maamusho taasoo ballaarin doonta garoonka ayuu wasiir omaar wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maadaama dhulka dhul ku filan oo bannaan oo garoonka lagu ballaariyo uusan jirin uu u badinayo oo uu badda ku teedsan yahay inay dhanka badda u ballaarin doonaan garoonka qayb ahaan dhulka aan haysanno iyo qayb ka mid a dhanka badda la duugo oo carro lagu shubo ayaan u ballaarin doonaa ayaan ballaarinta u adeegsan doonaa balse mustaqbalka runtii garoonka wuu yaraanaya waxaana loo baahan doonaa in la dhiso garoonkan ka casrisan kana ballaaran insha allah horey waxaa u jiray qorsho ay isku raaceen dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga oo xukuumadda oo xukuumadda ay garoonka cusub uga dhisayso waa xukuumadda turkiga ay garoon cusub uga dhisayso dhanka waqooyi ee muqdisho xadka gobolka shabeellada dhexe balse ilaa hadda lama shaacin halka uu ku dambeeyey qorshahaasi wasiir omaar ayaa bishii oktoobar sheegay in wasiir wasaaraddiisu ay diyaarisay injineeradii dhisi lahaa garoon cusub islamarkaana qorshaha dhismaha garoonka cusub ay soo gebagabeynayaan inta lagu guda jiro sanadka laba kun toban iyo sagaal hase haatee hadalka cusub ee uu ku sheegay ballaarinta garoonka adancadde ayaa muujinaya inay u egtahay in qorshihii garoonka cusub uusan hirgeli doonin sanadkani warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa nagaynta warka anigoo sharmaarka idila socodsiinayay saaxiibkii hashin iyo karaamo ayaa gala qayb qaatay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan